إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weerar kabiin ah oo khasaare geystay ayaa ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu tahriibinayaa hab musuq maasuq ah iyadoo dowladda federaalka dhexdeeda ay isku eedaynayso arrintaas hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa qiray in ciidankiisu ay magaalada burco dil iyo dhaawac ugu geysteen dad rayid ah maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa muddo sannada xabsi badan ah ku xukumay mas-uul hore oo ka tirsanaa maamulkaas diyaaradaha yuhuudda ayaa duqaymo xoogan ka geystay saddex dekadood oo ku yaalla waddanka yemen warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay amaalmarinta hou helayo qofka muslimka ah haddii uu ku dadaalo acmaasha khayriga ah موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan toddobiyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa degmada kaxda ee magaalada muqdisho ciidamadan qaraxa lala egtay ayaa ka tirsanaa kuwa lagu yeero boliis milatario waxaana qaraxaas ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan askari oo ka tirsanaa ciidamadii boliis militario ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena shan kale ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagal ah waxay u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka burjeedka iyo sidoo kale maayanfuulka ee duleedka magaalada baydhabo ugu yaraan hal askari ayaan halkaa looga dilay ciidamada maamulka koonfur galbeed shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu tahriibinayaa hab musuq maasuq ah iyadoo dowladda federaalka dhexdeeda ay isku eedeynayso arrintaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macali cabdiweli waxaa sii kordhaya marba marka ka dambeysa musuq maasuqa ka dhex jira wasaaradaha dowladda federaalka iyadoo ay soo badanayaan shakhsiyaadka u diiwaangashan dowladda federaalka ee doonaya in ay hab tahriib ah ku galaan qaaradda yurub iyagoo isku qoraya wufuudda wasaaradaha ee baxaysa xubno shaqaale ka ah dowladda federaalk ayaa doonaya in ay qeyb ka noqdaan wafdi dalka switzerland ku wajahan kaasoo ka socda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mana ahan xaqiiqo ahaan wafdi ee waxay doonayaan in ay ku tahriibaan si ay u galaan qaaradda yurub arrintan waxaa fududeysay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalk oo dadka ka qaadanaysa lacago kumanaan doolar ah shakhsiyaadkan ayaa horay u tagay magaalada nairobi halkaasoo ay ku sugayaan fiisaha safaaradda switzerland waxaynu wararka intaasi ku darayaan in wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka iyo safiirka ugu magacaaban soomaaliya ee u fadhiya nairobi labadoodaba ka been sheegeen mar su-aal laga weydiiyey arrintaani tani ayaa qeyb ka ah musuq maasuqa ka dhex jira dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda iyadoona siyaasiyiin badan ay sheegeen in mas-uuliyiinta qaar ee dowladda federaalka ayba ka dambeeyaan tahriibka dhalinyaro badan oo soomaaliyeed hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa qiray in ciidankiisu ay magaalada burco dil iyo dhaawac ugu geysteen dad rayid ah maxamed qaasim ayaa ka warramaya cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu ka hadlay tacdiyaadka ay ciidanka maamulkaasi kula kaceen dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada burco oo ah xarunta gobolka togdheer ciro ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciidanka booliisku ay toogteen laba ruux sidoo kalena dhaawaceen tiro kale oo badan isagoo hanjabaad hawada u mariyey dadka soo abaabulay kacdoonka ka dhanka ah maamulkiisa isagoo sheegay inay horkeeni doonaan waxa uu ugu yeeray cadaalad oo uu ula jeedo maxkamad waxaa inaga geeriyooday laba xubnood oo ka mid ah shacbiga somalilan oo ay ahayd inaanay inaga bixin hase yeeshee qofna saacaddiisa uu dhimanayo cidi baajin mayso waxay naga dhaawacmay tiro fara badan oo shacbiga ah ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka in wixii ka dhacay halkaas xukuumaddu ay baadhis ku samayn doonto ciddii ay ku caddaato inay ku lahaayeen lug kicintii dadweynaha iyo wixii ka dhacay burco khasaare waxaa la horkeeni doonaa cadaaladda ma ahan marka ugu horeysay oo dhacdacaynkan oo kale ah laga soo tebiyo degmooyinka iyo deegaanada uu ka taliyo maamul kala baxay somalilan maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa muddo sannado badan oo xabsi ah ku xukumay mas-uul hore oo ka tirsanay maamulkaas faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedanaya moxamed sheekh cali wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda itoobiya ayaa ku warramaya in maxkamadda maamulka mustafa cajar ay shan sano xariga ku xukuntay wasiir ku-xigeenkii hore ee ciyaaraha ee maamulkaasi ninka lagu magacaabo ibraahim cabdulqaadir ninkan ayaa lagu eedeeyey qoraal uu horey ugu qoray aaladda facebooka kaasoo si weyn u dhibsaday maamulka halkaasi ka jira shalay ayaana lagu riday xukunkaasi oo ka dhacay magaalada jijiga hogaamiyaha maamulkaas mustafa maxamed cumar cagjar ayaa noqotay xukuumaddiisa mid ay si weyn u dhaleecaynayaan bulshada iyadoo dad badan ay u arkaan tallaabooyinkan kuwa siyaasadeed oo la doonayo in lagu caburiyo qaybaha kala duwan ee bulshada xukunkan wuxuu si qoto dheer u muujinayaa xaaladda liidata uu marayo nidaamka garsoor ee maamulka etoobiyaanka ka dhisay halkaas waxaa xusid mudan inaan la shaacin wax caddaymo ah oo la horgeeyey maxkamadda oo muujinaya inuu ibraahim dembiga galay taasoo sii xoojinaysa shakiga laga qabo in xukunkan uu yahay mid siyaasadeed oo dano iyo ujeedooyin gaar ah laga leeyahay maamulka mustafa cagjar ayaa bacsad xoogan ku haya siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeda kuwaasoo marka ay soo qabtaan ku wareejiya dowladda xabashada etoobiya markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay tahay amalmarinta uu helayo qofka muslimka ah haddii uu ku dadaalo acmaasha khayriga ah waxaana soo jeedinaya warbixinta yaasir cabdallah خيرا تعمل أجرا تلقى من أعطى لله وصدقا يغرس خيرا يبقي أثرا ينشر في الأرجاء العبقا معطاء allah subxaanahu wa tacaala waxa uu meelo badan qur-aankiisa kariimka ummadda ku booriyey inay sameeyaan acmaasha khayriga ah isla markaana loo degdego samayntooda intaasi kadib waxa uu allah sameynta acmaasha khayriga ah ka ratibay ajar weyn iyo abaalmarin ballaaran waxa uuna kitaabkiisa casiiska ku yidhi وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
waxaa qofka muslimka ah la gudboon inuu u degdego sameynta acmaasha khayriga ah si uu helo ajarka weyn ee allaha agtiisa ahaaday acmaashaas ayaana ah kuwa ballaaran oo kulminaya waxa dadka anfaca iyo shay weliba qofka wax uga tari karo adduunyadiisa ama aakhiradiisa waxaana acmaashaas ka mid ah faafinta cilmiga dadka oo loo naseexeeyo iyo deymaha oo laga gudo dadka oo dhexdooda la islaaxiyo in dadka wax lagu sadaqaysto xiriirinta qaraabada iyo arrimo kale oo badan mid ka mid a taacaadka ugu weyn ee alle looga dhowaado waa in kurbada laga feedo muslimiinta baayahoodana la daboolo xadiis saxiixa oo ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ahaa sidan man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi addunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaamah waman yasara calaa mucsir yasara allahu calayhi fi addunya waalaakhirah ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
daboolidda cawraadka muslimiinta bani aadam weliba waxa uu leeyahay gaf iyo dulduleelo mana habboona inuu qofka ceebihiisa u sheego dadka kale waajibka saaran qofka muslimka ayaana ah inuu walaalkiisa u ceeb asturo haddii uu xumaan ku arko iyadoo hadba qofka wuxu uu sameeyey looga abaalgudayo wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalama yidhi qofkii muslim u ceebastura allah ayaa isagana adduunyo iyo aakhiraba u ceebasturaya
الناس سوى خير فكما تسقي فغدا تسقى لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع معروفك يبقى
sidoo kale waxa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka digay in la raaraaco cawraadka muslimiinta dadka oo wax la siiyo mid ka mid a sifaadka ay leeyihiin dadka baariyaasha ee allah u ammaanay waa in addoommadiisa wax la siiyo allahna waxaa qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة
sidoo kale dadka oo wax la siiyo waa mid ka mid ah asbaabaha lagu galo jannada waxaa sidoo kale acmaasha khayriga ay habboon tahay inuu qofka sameeyo ka mid ah inuu ummadda dhexdooda islaaxiyo taasoo uu allah subxaanahu wa tacaala ka ratibay ajar weyn rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa axaadiid kala duwan waxa uga hadlay fadliga iyo abaalmarinta uu leeyahay qofka dadka islaaxiya haddaba sameynta acmaasha khayriga ayaa ka mid ah taacaadka ugu weyn ee alle looga dhowaado kuwaas oo allah subxaanahu wa tacaala ku booriyey meelo badan oo kitaabkiisa ka mid ah waxa ayna sabab u noqdaan in la labanlaabo ajarka qofka muslimka ah jannadana lagu galo إن تطلب ما عند الله ستلاقيه أجل وأبقى والله سيكرمك بفضل وعطاء من ربي
sidaasi si la mid a sameynta camalka khayriga islaamka dhexdiisa ayaa waxa uu qofka ka helayaa ajar hadday ahaato inuu adduunyadiisa u shaqaysto ama aakhiradiisa marba haddii uu ku taagan yahay taacaadka allah kana shaqaynayo wax dadka anfaca haba yaraadaane marka loo fiiriyo dadka agtooda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan yidhi ha yaraysan shay wanaagga ka mid ah haba ahaatee inaad walaalkaaga kula kulanto weji furan
معروفا واعمل ما تستطع معروفك يبقى يدفع سوءا يجلب رزقا وبه عند الله ستلقى وتذكر فعل الخيرات قد أفلح من فيها سبقا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan diyaaradaha yuhuudda ayaa duqeymo xoogan ka geystay saddex dekedood oo ku yaala waddanka yemen wararka naga soo gaaraya galbeedka waddanka yemen ayaa ku waramaya in diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ay shalay duqeymo culus la beegsadeen ilaa saddex dekedood oo ku yaala dhul ay maamusho kooxda xuutiyiinta sida ay baahiyeen ilawaradyo ka tirsan kooxda xuutiyiinta in ka badan toban weerar ayaa lagu qaaday dekedaha xudaydiya saliif iyo sidoo kale raas ciisa kuwaas oo ah marino istaraatiiji ah duqaymahan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii u dambeeyey kooxda xuutiyiintu ay weeraro isdabajooga la beegsanaysay dhulka ay yuhuuddu gumaysato ee falastiin kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay magaalada talaabiib gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee bengorion warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta